Kormeer loogu kuurgaliyo habsami u socodka shaqo mashaariicda horumarineed ee ka socda magaalada Abarawe, waxaana kormeer ka sameeyay guddoomiyaha degmada, ku-xigeenadiisa, iyo xubno ka socday maamulka gobolka. Inta mas'uuliyiintii ku jireen kormeerka ayaa waxay gaareen wadada isku xidha Amboseli – Barawe oo ka socota dib u dhis soo bilaabatay sanadkii hore. Sidoo kale waxay mas'uuliyiinta gaareen xarunta caafimaad ee Tiibida oo iyadana dhismaheeda uu marayo heer gabagaba ah. Mid ka mid ah injineerada gacanta ku haya shaqada dhismooyinka ayaa si guud ah faahfaahin u siiyay mas'uuliyiinta.
Kormeerkan shaqo ay ku sameeyaan wadada Amboseli – Barawe xiriirso ilaa iyo eerboorka. Ay soo kormeereen guud ahaan wadada qaybeed kala duwan iyo meel walba ay soo fiiriyeen. Ay soo arkeen marka shaqadii qaabka u socotay shaqada qaabka loo wado. Run ahaantii marka waa waxay marka aan ka helnay dhiirigelin sidoo kalena waxay noo sheegeen meelaha qaar loogu baahan yahay baahi ay ka jiraan iyo meelaha qaar marka u baahan in wax laga qabto. Waanana waan soo qornay insha Allah waxaan rajeynayaa marka marka shaqada dhamaato in si fiican aan aan u sameeyno. Marka sidoo kale waxaan kormeer ku soo gabagabeynay isbitaalka TB-ga magaalada Barawe loo dhisay oo ka kooban laba qaybood, qayb bukaan socda iyo qayb bukaan jiifka iyo qaybaha kala duwan oo kormeerkan uu quseeyay guud ahaan. Ku mahadcelinayna maamulka sida wanaagsan mar walba nala shaqeeyaan.
Dhanka kale, guddoomiyaha degmada Abarawe ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa xusay in maamul ahaan ay ka shaqeyn doonaan soo gabagabeynta mashaariicda.
Kormeerkan wuxuu ku qotobay maadaama xilliyada lagu jiro lagu jiro ay tahay xilliyada roobka wadadii inaan xoogaa isla fiirfiirno maadaama wadadan magaaladan caqabada ugu weyn ay haysata ay tahay wadada waa soo marmarnay kulley meelaha badanna maasha allah waa way ka fiican tahay waddada howlna waa laga qabtay in howl laga qabtana waa waa muuqataa meelo badanna way u dhiman tahay kormeerkii insha allahu tacaala ilaa iyo ceelboorkaan tagnay waxaanu ku soo gebagabeynay isbitaalka tbda oo hadda aan joogno isbitaalkana waa kormeerna asigana ugu dambeynna guddoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka shabeellaha hoose ayaa dhankiisa bogaadiyey howlaha shaqo iyo sida wanaagsan ee ay ku socdaan wakhtigan cariiriga ah oo waddo wax lasoo marsiiya aana lahayn shaqada ka qabta halkan waa u mahad celinaynaa injineerada ku dul qaatay ee maanta mashruucaan halkan ka fuliyey waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay hadduu alla yidhaahdo aad iyo aad aa umahadsantihiin mashruucaan wax laga sheekay kara maahan mashruuca halkan laga qabtay waa mashruuc lagu faryareystay aan dhihi karno aad iyo aad loogu faryareystay lagu hormariyey deegaankan